الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا فرائدي يد حلك مسائل وقسمة المواريث قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في من يقوم مقام غيره في الإرث وعو فصل الشيخ وفصل يلي في بيان من مدعى دينتي يقوم يستاقي مقام غيره غيرك يعد كلميشيسا في الإرث حق دحلك cidda istaagta cid kale meesheedii marka ciddaa la waayo cidda meesheediisa soo taagtaa xagga dhaxalka ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa faslun fii man yaquumu ka istaagaya ayuu fasaliyey maqaama hayrihi cid kale meesheedii filirsi xagga dhaxalka wuxuu uhi sheekhu ibnulibni inanka meydku inanku dhalay inankuu sii dhalay kal ibni inankii meydku dhalay buu la mid yahay ilaa annahu laysa lahu maca albinti mislaaha waxaanu se kula mid ahayn bintada iyo inanta meydku dhalayn labalaabkeed ma leh wa bintulibni inanka meydku inantii uu sii dhalay kalbindii inantii u dhalay ayuunbay la mid tahay xagga dhaxalka ilaa annahaa tuxjabu bilibni laakiin ayada ibni iyo inan meydku dhalay ayaa lagu xijaabayaa waaljaddatu ayaydu kalummi hooyadii ayay la mid tahay ilaa annaha iyadu laa taridu ma dhaxasho ahuluha ma dhaxasho wa huluha maa baqiya waxa hadhay huludkiina ma dhaxasho waljaddu awowgu kalaabi aabbihii ayuu la mid yahay ilaa annahu laa yaxjubu ma xijaaba alikhwata walaalaha liabaweyni meydka xagga iyo xagga aabbay ka walaala yihiin ow liabina ma xagga aabownay ka walaala yihiin waxaa sheekhu uhi raxima ullahu tacaala ibnu libni meydku labiyo dhadig midba ku doonamaadee inanku dhalay inanka uu sii dhalay ee ama awowga u yahay inankiisu dhalay ama ayeyda u tahay inankeedu dhalay kalibni inankii ninku dhalay ayuu lamid aabba u ahaa ama ay hooyada u ahayd marka ibniga la waayo kaa uu dhalay ama ay dhashay marka la waayo kii uu dhalay ama kii ay dhashay kii uu sii dhalay baa halkiisii soo taagaya wixii uu qaadan jiray buu qaadanayaa oo dee waa caasi oo wixii oo dhan isagaa hantidii wada qaadan haddaan cid kale la joogin haddii qof farali la joogana dee kaa faralkani markuu wixiisa qaato ayuu waxa soo hadhay qaadan ilaa annahu laakiin annahu isagu laysa lahu ma sunaanin maca albinti markuu inan la joogo mislaaha labanlaabkeed heli maayo oo haddii uu maydhinto inan iyo inanuu ka tago inankuna laba qori buu qaadanayay inantuna hal qori bay qaadanaysay laakiin marka uu ka tago inanuu dhalay iyo inan iyo inankiisu sii dhalay inanku labanlaab qaadan maayo e inantu intay kala barh qaadato ayuu isna kala barhka soo hadhay qaadanayaayo leannu maca samaynaya isagu iyadu waa duufaral wa bintulibni meydku inanta u dhalay kalbindi wa bintulibni inanka meydku dhalay inantii uu sii dhalay kalbindi inantii uu meydku dhalay unbay la mid tahay ilaa annaha iyada tuxjabu bilibni ibni ayaa lagu xijaabayaayo haddii uu masalan dee ay joogaan bintulibni iyo bintusulbi hadday wada joogi lahaayeen dee bintulsulbi inantaa u dhalayna kala barh bay qaadeen inta kale sudus bay qaadan lahayd ilaa annahaa tuxjabu bilibni haddayse ay bintulibni inanka meydku inanuu dhalay iyo inanuu dhalay ay wada joogaan ama kii dhalay aabba-u ha haata ama mid kaloo adeera ha u ahaadee inantaa iyada waa la xijaabayaa oo dee isaa kanaa ka dhow ibniga ayaa ka dhow ama kii dhalay ha ahaado ama miduu adeera ha ahaadee mar haddii qofuu dhalay meydku joogana miduu sii dhalay oo masalan mid labo uu dhalay hadduu joogo miduu sii dhalay inan iyo ina midku dano hadee ma yimaado waaljaddatu ayaydu kal ummi hooyaday la mid tahay oo halkii hooyada ayuunbayse soo taagaysaa ilaa annaha ayaydu laa tarisu huluda hulus ma dhaxasho oo hooyadu laba faral bay wax ku dhexlaysay oo marna saddex meelood oo meel bay qaadanaysay marka aan walad iyo waladka waladkii iyo walaala tacaduday midnaba joogin marka intaasi joogtada sudus bay qaadanaysay markaa hortuu jaddadu iyadu laa tarisu huluda hulus ma dhaxasho oo saddex meelood oo meel kuma dhaxasho walaa huluda maa baqiya marka ay axadu zawjayn aabbe iyo hooye iyo axadu zawjayn ninkii ama haweenaydii kolba ka dhintay mooye ka kale markaasoo hooyadu ay sulusulbaaqi qaadan jirtayna oo marka zawjabe lixinta lagu dhiso markuu zawjku saddex qaato saddexa soo hadhay ay mid qaadanaysay markay zawja joogtana afar marka lagu dhisay hal zawjadu qaato saddexa soo hadhay mid qaadanaysay sulusulbaaqigana iyadu ma qaadato ayada ayayda faralkeedu daa'iman huwa sudus ayadu lix meeloodoo meelun bay qaadataa ee xaggaa hooyada kala mid maaha waxaa kaluuna yidhi waljaddu awowga aabbaha aabbihiiya meydka yacnii aabbii dhalay u aabbaha ah ee meydka awowga u ah kal abi aabbaha meydka dhalay unbuu la mid yahay markaanu aabbihii meesha joogin ilaa annahu laa yaxjubu likhwata liabaweyni ow liab waxaanay se iskaga mid ahayn hadduu aabba joogo walaalo dhammaantood ma yimaadaan oo isaga dhaxalka iskaga gudbaya mar hadduu aabbihii dhalay joogo walaal ay isku hooyo aabba yihiin iyo walaal ay isku aabba yihiin iyo mid ay isku hooyo yihiin toona dhaxalka uma yimaado laakiin halkii aabbaha hadduu awowgii joogo aabbihi ka maqan yahay walaalihii ma xijaabayo walaalihii wuu la dhaxlayaayo dee waa masaa'ilka faruucda badane masaa'ilu اljaddi waاlikhwa ayaa imanaya masaa-isha awowga iyo walaalaha waljaddu kalabiyo inahu anahu laa yaxjubu likhwata liabaweyni aw liabin bal wuu la wadaagsanaya wاlakhu liabin walaalka xagga aabba meydka ay xagga aabba ka walaala yihiin kalaakhi liabaweyni wuxuu la mid yahay walaalkii xagga hooye xagga aabbo ilaa annahu laysa maca alukhti liabaweyni mislaaha laakiin male isagu markuu ukhta liabaweyne la jooga labanlaabkeed male walukhtu liabin walaasha xagga aabba meydka ay ka walaalayay kalukhti shaqiiqa waxay la mid tahay walaasha ay hooye aabbaba wadaagayeen ilaa annaha tuxjabu bilakhi shaqiiq laakiin ayada waxa lagu xijaabayo oo dhaxalka iska hor istaaga walaalka shaqiiqa xaggooda xagga aabay ka walaalyihiin waxaa sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala waalakhu liabin walaalka meydka ay xagga aabba ka walaala yihiin kalakhi liabaweyni wuxuu la mid yahay walaalka ay aabbiya hooyaba wadaagaan maxaynayse kuwaa iskula mid ahayn ilaa annahu laysa lahu uma sugnaanin walaalka xagga aabbo maca lukhti liabaweyni marka uu la joogo walaal xagga hooye xagga aabba inanay xagga hooye xagga aabba ka walaala yihiin mislaaha labanlaabkeed isagu ma yeelanayo mislaynkeed isagu ma yeelanayo liannao ma casabaynayo ayadu waxay qaadanaysaa un markaa dee faralkeedii oo nis ah ayay qaadanaysaa dee isna niska kaleu qaadan haddii u markaa keligii casabayah haddii kaleo dee cid kale meesha ay joogtoy markaa faralka ka sida wuxuu soo harubu isagu qaadanayaa walukhtu liabin walaasha xagga aabbay meydka aabba u wadaagaan aabbo keliya ayuunbay wadaagaan ka luqdi shaqiiqa waxay la mid tahay walaashii ay hooye iyo aabbaba wadaagayeen ilaa annahaa tuxjab bilakhi shaqiiq leanna waxaa lagu xijay ilaa annahaa tuxjab laakiin iyada waxaa lagu xijaabayaa bilakhi shaqiiq walaalkii shaqiiqa ahaa ay hooye aabba wadaagayeen marka ay joogaan walaal xagga hooye xagga aabbo iyo inan xagga hooye xagga aabbo ay ka walaala yihiin inanta dee wuu casabaynayay oo inantu caasibun bikayrihi bay noqonaysay oo inankuna labanlaab buu qaadanayay iyana waxay qaadanaysay qori markaase taa beddelkeed ukhto shaqiiqo ah ee ukhto li'aba xagga aabboon ay ka walaal yihiin iyo akh shaqiiqa walaal xagga hooye walaal xagga hooye iyo xagga aabboba ay ka walaalyihi joogo wuu xijaabayaa walaashan xagga aabbo xataa inankii u xijaabaa dee bahinaba ma dhaxasho marka uu meeshii lab joogo ilaa annaha tuxjab bilakhi shaqiiq liannahu isaga ayaa ka awood badan oo waxyaalaha dee isagu iminka wuxuu tirsa aabba iyo hooye quwatulqaraabo wax la yidhaahdo ayuu ku xijaabayaa quwatulqaraaba waxaana casabadu dee ay isku xijaabaan xagga jihada oo jihatulbunuwa ayaa ugu horeysa jihat lubuwa ku xigta jihat lukhuwa ku xigta jihat lcumuuma jihadaa la isku xijaabaa hadday isku jiho noqdaan ay dhinac ka yimaadaanna qurbi baa la isku xijaabaa oo masalan dee hadday ibniyo uun wada yihiin dee ibnigii ibnulibnigii buu xijaabaya ibnulibnigi ibnulibni ibnigii buu xijaabaya way isku jiho laakiin way kala dhow yihiin aabbihii awowgii baa xijaabaya in adeerkii adeerkii bay xijaabayaa intaa kadibna waxaa kaloo sheega quwatulqaraaba hadday jihada ka wada yimaadaan isku derajana yihiinna quwatulqaraaba qaraabada awooddeeda la isku xijaabaayo dee akha shaqiiqa ah ee aabbihi hooye tirsanaya wuxuu xijaabayaa kii isagu lug keliya hun ahaaye aabbowun isagu tirsanayey markaa fa bijihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacduba taqdiima bilquwati jacala waa kuwii lahaa markaa wuu ka dhow yahay faslun fii cadadi usuuli اlmasaa'ili waxa u baab yahay cadda wuxuu fasaliyey caddaynta tirada masaa-isha usuushoodii waxaa ka wanaagsanaan baa lay cadadka inuu meesha ka saaro fii usuuli اlmasaa'il leanno tiro keliya wuxuu sheegayaa ma ahaen dee usuushii ayuu sheegayaa iyo mid waliba haluu ka baxaya ciddii waxaasoo dhan buu sheegayaa waa masaa-isha dhaxalku halkii yacni od masaa'il waa qaybintii dhaxalka markaa usuuli lmasaa'ili masaa-ishii oo looga jeedo yacni idaafada horta masaa'il iyo faraa'id la isu idaafaynaya marka usuul lmasaa'il ama usuul masaa'il faraa'id marka la yidhaahdo waxa weeye waa isku mid waa masaa'il oo faraa'ida faraa'idii iyo faralyadii wax lagu qaadanayey iyo masaa'ilkii wax lagu qaadanayay usuushoodii weeye wuxuu uhi sheekhu usuulu lfaraa'idi faralyaalka usuushoodu sabcatun waa toddoba isnaani laba wa arbacatun iyo afar wa hamaaniyatun sideed wa halaaatun iyo saddex wa sittatun iyo lix wa isnaa cashara iyo labiyo toban wa arbacatun wa cishruuna iyo afar iyo labaatan masaa-isha dhaxalka halka aad ka dhisayseed asalka uga dhigaysaa waa muhiim haddii aana taa aqooninna wax dhaxaloo aada samayn kartaa ma jirto marka aada soo ogaato rag iyo dumar kuwa wax dhaxlaa cidda faral wax ku dhaxashaa cidda casabo wax ku dhaxashaa markaad soo ogaato haddana sidii aada ugu qaybinaysay ee masaa'ilka halkaad uga unkaysay inaad ogaataa waa arrin laga maarmaanay haddii aanata aqoonna ma samayn kartid dhaxal sida xajbiga haddii aanad aqoonin iyo siday markaa isu xijaabaan iyo siday u kala horreeyaan dhaxlayaashu haddii aanad aqooninna dhaxal ma samayn karaysid marka haddaba wuxuuna yidhi sheekhu usuusha faraa'ida masaa'ilka dhaxalka usuushooda iyo meesha laga dhisaa waa toddoba toddoba asal ayaa laga dhisaa markaasaa toddobadii buu inoo tiriyayoo wuxu dhi isnaani wa arbacatun ayuu ina yidhi yacni ma odrhanin isnaani wa halaaatun wa arbacatun wa sitatun wa hamaaniyatun wa isna cashara wa arbacatun cishra oo siday markaas u kala weya weynaayeen umuu tartiibinin oo siday u kala yaraayeen ugamuu bilaabin wuxuu ilaaliyey sida ay isu raacaan ama isugu laalaabmaan iminka waxaa la yidhaahdaa alithnayn waa laba dicfuhaa wa dicfu dicfihaa isnayn markaad laabato soo afar maaha wa dicfu dicfihaa markaad labkaa sii wa dicfu dicfihaa markaad sii laabtada soo sideed maaha iyo athalaatha dicfuhaa waa lix wa dicfu dicfihaa waa labiyo toban wa dicfu dicfi dicfihaana waa afar iyo labaatan sidaasu markaa saa la isugu laalaabo ayuu markaa u tartiibiyey ee say u kala yar yihiin iyo say u kala badan yihiin markaa umuu tartiibinin haddaba waxa isweydiin leh toddobadani siday ku soo baxayaan toddobadani waxay ku soo baxayaan faralyaalkii aynu soo marnay ee lixda ahaa waxay leeyihiin xaalatu infiraad iyo xaalatu ijtimaac xaalad ay keli keli yihiin iyo xaalad ay kulmaan xaaladda ay keli kelida yihiin waxa weeye waa shan asal waa shan asal baa markaa ka soo baxaya oo waa maxay dee waa isnaan iyo halaatha iyo arbaca iyo hamaaniya iyo sita oo lix bay ahaayeenee kii kale xagguu qabtay waxaa isku makhraj noqonayaa huludka iyo iyo huluhaankaa isku makhraja huludka iyo huluhaankaa isku makhraja saa daraaddeed baa makhraju lniski waa isnayn makhraju rubuci waa arbaca makhraju hulunki waa hamaaniya makhraju huludkii iyo huluhaankii waa halaada makhraju suduski ama maqaamkiisi waa sita markaa lixdii baral markay mid mid yihiin waa shantaa oo hulud iyo huluhaan ayaa saddexda wadaagaya marka ay kulmaan waxaa imanaya laba iyo toban iyo afar iyo labaatan laba-iyo toban waxay ka imanaysaa marka ay kulmaan rubuc iyo sudus ama rubuc iyo hulud ma kulmaan inta badan waa laakiin waa waa la iska qadarayaa rubuc iyo sudus hadday kulmaan tawaafuq binisbaa ka dhaxeeyo mid baad niski qaadi waa kalaad ku dhufroo labiyo toban rubuc iyo suludna ayana tabaayun baa ka dhaxeeyo labadaas ku dhawa labiyo toban bay ku noqonaysaa afar iyo labaatan guuraa sudus iyo thumun markay kulmaan sudus iyo thumun waa tawaafuq binis mid baad niski qaadi waa kalaad afar iyo labaatan bay ku noqonaysaa ama hulud iyo thumun hadday kulmaan dee tabaayun baa ka dhaxeeyo saddex baad qaadiyo sideed baad ku dhufano afar iyo labaatan ayay kuu noqonaysaa hulus iyo thumunna ma kulmaan waxaan kulmeen rubuc iyo hulus laakiin hulus iyo thumun baan kulmin sidaynu tilmaami doonno toddobada masalo halkaas ayay kaaga soo baxayaan usuululbaraidi sabcatun isnaani وأربعة أفر وثمانية وثلاثة وستة واثنى عشر وأربعة وعشرون انت واضح يسا haddaba wuxuu yidhi marka aad intaa hayso haddii waxaynu nidhi masalada laba faral iyo wax ka badani ay ku jiraan haddii ay labada faral mutamaasilan yihiin isku mid yihiin sudus iyo sudus hulus iyo huluthaan midun baa lagu kaaftoomaa haddii ay mutadaakhilan yihiin ishoosgelayaan hadday ishoosgelayaan mutadaakhilaynna maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha mutadaakhilayn waa in ka yari ka weynu dhammaynaya marka laba jeer ama saddex jeer laga jaro waa inay dhammaanayso marka laba ama saddex laga jaro waa inay dhammaanayso waa maxay dee waa lix iyo waa waa sudus iyo hulus oo kale labadaa makhraj iminka waa mutadaakhilaan way ishoosgelayaan saddex iyo iyo lixi oo haddaad saddexda laba jeer una lixdii ka jirto way dhammaynaysaa saddex iyo sagaal baa lamida yacni laba jeer bay dhammaynaysaa markay mutadaakilan yihiin marka waxa la waa waxaa lagu kaafdoomaa un ka badanoo hadday hulus iyo sudus yihiin sudusunbaa masalada laga dhisaa haddii ay mutawaafiqan yihiin oo masalan ka yari ka weyn ma dhammaynayo cadad saddexaad ayaa dhammaynaya cadad saddexaad ayaa dhammaynaya iminka waa lix iyo siddeed oo kale cadad saddexaad oo laba abaa dhammaynaya oo ay u qaybsamayaan cadadkaa saddexaad ee dhammaynaya hal marka loo eego wuxuu u yahay hal marka loo eego iminka labaa dhammaynaya baanu nidhi sudus iyo thuunba hal labaa dhammaynaya baanu nidhi laba hal markaad u eegto nis buu yahay waxaa lo waa mutawaafiqaani binis ayaa la odhanaya markaa mid niskii baad qaadi oo kii kale ayaad ku dhufanaysaa haddii aanu mid mooye wax kala dhammaynaynin midunbaa dhammaynaya labadaa masale waxaa la odhanayaa markaa waa mutabaayilaan baa la odhanayaa waa mutabaayilaan laba kastoo tiro oo isku xigaana waa mutabaayilaan saddex iyo afar oo kale waa mutabaayilaan markaa midkood baa la qaadaa ka kalaa lagu dhuftaa marka ay markaa laba faral kulmaanna waa sida marka waxaynu nidhi usuululmasaa'il waa sabcaasa oo inaani wa arbacatun wa amaaniyatun wa alaaatun wa sittatun waa lixdii faral markay keli keli noqdaan dee waxa kaaga soo baxaya lixdaasoo laba ayaa midoobaya shantaasa kaaga soo baxaysa isnaa cashar iyo arbacatun wa cishruunna waa marka ay faralyaalkii kulmaan waxaanu idhi hadday mutamaasilan yihiinna midunbaa la qaataa oo aslu masalaha laga dhigaa oo hadday saddex iyo yihiin iyo lix oo kale waxaa la qaataa un hadday nis iyo markay masale iyo sudus oo kale iyo kaweyn baa la qaataa markay mutadaakilan yihiin marka ay mutawaafiqan yihiin ee cadad saddexaad uu qaybinayana yacni mid wafqigii baa la qaatay oo ka kalaa lagu dhuftaa halkaasaa aslumasaliin laga dhigaa marka ay mutabaayinan yihiinna sidaa saddex iyo afar oo kale mid baa dhammaantii laqaataha kale ayaa lagu dhuftaa halkaase markaa ismasali ku noqonayaayo labiyo tobankaas iyo afar iyo labaatankaasa kaaga soo baxaya markaa labiyo toban iyo afar iyo labaatankii baynu laba weji aynu u sheegn iskaga soo gudub hadda intaasu haddaba inoo yar faahfaahinaya wuxuu sheeku uhi markaa raxima ullahu tacaala fa kullu fariidatin faral kasta iyo masale kasta oo fiiha nisfaani laba nis ay ku sugan yihiin ow nism wamaa baqiya ama nisya wixii soo hadhay ay ku sugan yihin fa asluhaa isnaani weeyi ow huluthaani waa huludu baa ku sugan ow huluthaani saddex meeloodoo laba iyo wamaa baqiya wixii hadhay baa ku sugan oo casaba ah ow hulutun iyo wamaa baqiya baa ku sugan fa asluhaa halaaa asalgeedu waa saddex ow rubucun wamaa baqiya rubuc iyo wixii soo hadhay baa ku sugan fa asluhaa arbaca ow sudusun wamaa baqiya sudus iyo wixii soo hadhay ow sudusun wa hulutun ow sudusun waow huluhaan wa huluhaan ow wa nisun sudus iyo nis fa asluhaa sittatun asalkeedu waa lix ow humunun wamaa baqiya humun iyo wixii soo hadho casaba ah ow wa nisun wamaa baqiya ama nis iyo wixii soo hadhay fa asluhaa ama ow wa nisun wamaa baqiya fa asluhaa hamaaniya ow rubucun wa sudusun rubuc iyo sudus baa ku sugan fa asluhaa isnaa cashara weeyi ow humun wa sudusun baa ku sugan fa asluhaa arbacatu wacishruun waa afar iyo labaatan waxaa sheekuu leeyahy raxima ullahu tacaala isagoo masaladaasun inoo sii faahfaahinaya fa kullu fariidatin fariido iyo mas'alo kasta oo fiihaa nisfaani laba nis ay ku sugan yihiin labada nis waa maxay haweeney baa dhibatoo ninkeedii iyo walaasheedu ay isooyo aabban yihiin ama isku aabban yihiinba ayay ka tagtay waa laba nisow maaha ow nisun wamaa baqiya ama waxaa ku sugan hal farad oo nis ah iyo wixii soo hadho casabo ah gabadh baa isu xagtay ninkeedii iyo walaal xagga aabbo dee ninku wuxuu qaadanayaa kalabar walaalkuna waa casabo fa asluhaa isnaani asalka masaladaasi waa laba waa makhraju nis ow huluthaani fiihaa waxaa ku huluthaani saddex meeloodow laba iyo wa hulutun baa ku wada sugan waa maxay qof baan intoo laba hablood ay xagga aabbo ka walaala yihiin ama xagga hooye xagga aabbo iyo laba ay xagga hooye ka walaala yihiin kuwana huluthaan bay leeyihiin kuwana huluth bay leeyihiin dee saddex umaad ku dhusaba kuwana labaad siin kuwana labaunbaad siin kuwana afar baad sii kuwana labaunbaad siin kuwana halunbaad siinaysaa waa ay ka jabaysaa laakiin jabka halkan imika kaga hadli mayno qoladan ay ka jabaysaa uktaynka liumkaabay ka jabaysaa dee halkusaagaya laakiin jabka imika halkan kaga hadli mayno ow ama ow huluthaani wamaa baqiya waxaa ku sugan huluthaan iyo wixii soo hadhay oo casabada u hadhaya ka bintayn waa masalan laba hablood oo meydku dhalay iyo akhli aba labada hablood waxay qaadanayaan huluthaan huluthka soo hadhaya inamada akhaasaa qaadanaya ow huluthu wamaa baqiya ama huluth iyo wixii soo hadhay waa hooye iyo adeer hooyadii huluth bay qaadanaysaa adeerkuna wuu casabaynaya fa asluhaa intaaba asligeeda talaatatu waa saddex waa makhraju huluth huluthkaasunbay ka wada baxayaan ow rubucun fiihaa rubucun masalada rubuc baa ku sugan waa baqiya iyo wixii soo hadhay oo waa zawja haween nin baa dhintay waqti xaaskiisii iyo adeerkii fa asluhaa arbaca asalgeedu waa afar oo zawjku ab zawjada xabad bay qaadanaya saddex soo hadhay adeerkaa qaadanaya waa makhraju rubuc ow sudusun ow fiihaa waxaa ku sugan sudusun sudus baa ku sugan iyo wamaa baqiya wixii soo hadhay waa hooye iyo inanu dhalay ow sudusun wa huludun sudus iyo hulud baa ku suganoo lix meelood iyo saddex meelood meel waa hooye iyo laba walaal ay xagga hooye ka walaala yihiin dee waa hulud iyo sudus ow sudusun wa huluthaan ow wa huluthaan sudusun wa huluthaan waxaa ku sugan sudus lix meeloodoo meel iyo iyo huluthaan waa hooye iyo laba hablood ay xagga aabbo ka walaala yihiin ow sudusun wa nisun ama ow wa nisun macnaha suduskiiba u qadaran ow sudusun wa nisun sudus iyo nis baa kuwaas lix meelood iyo nis waa hooye iyo inan fa asluhaa sita asalka masaladaasina waa lixo waa makhraju sudus oo waxaani way tadaakulayaan waxaan kala ka yaranay way kulli waa wax wada tadaakulaya weeye markaa ka weyn ayuunbaa markaa lagu kaaftoomayaa deriska qaybsalo halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر أصول المسائل وعول شاق أو ثمن أو فيها ثمن مسألة waxaa ku sugan sideed meelood oo meel oo qof sideed meelood meel doonaya waa baqiya iyo wixii soo hadhay oo qof baaqi doonaya nin baan de waqti xaaskiisiiyo inaanu dhalay dee zawjadu waxay doonaysaa thumun ow wa nisfun thumunun wa nisfun thumun iyo nis wamaa baqiya wixii soo hadhay waxa weeye nin baan de wuxuu ka tegay xaaskiisii inanuu dhalay iyo walaal xagga aabbo ogabay niskuna wuxuu tadaahulayaa un sideeduu tadaahulayaa soo maaha fa asluhaa hamaaniya asalka masaladaasi waxa weeye waa sideed waa markii ay keli kelid ahaayeen ama yacni dee ay tamaasulayeen ama istadaakulayeen waxa ka soo baxaya waxa weeye waa shantaa ow rubucun ow fiihaa rubucun wa sudusun waxaa ku sugan rubuc iyo sudus ayaa ku sugan nin baan inta wax ka tahay xaaskiisii iyo walaal xagga hooyo xaasku waa rubuc akhan liumkaahina waxa weeye isaguna maanta wuxuu leeyahay sudus buu leeyahay fa asluhaa isnaa cashar asalgeedu waa isnaa isnaa casharoo dee makhraju sudus iyo makhraju rubuc oo afara tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya tawaafuq binis ayaa ka dhaxeeyo lix iyo afar isma gudagelayaan oo ka yari kii weynaa ma dhammaynayo laba jeer haddii la waxbaa labaa soo hadhay labadoodaba laba dhammaynayo ay u qaybsamayaan labada hal markaad u eegto dee hal markaad u eegto labada waa nis mutawaafiqaani binis baa loodhanaya mid niskii qaad afarta niskoodoo laba ah ama lixda niskoodoo saddex oo kale ku dhigo labiyo toban fa asluhaa isnaa cashara waa labiyo toban ow thumun wa sudusun waxa ku sugan sudus iyo thumun waa baqiya iyo wixii soo hadhay waxa weeye mayd baan de wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo ayeydiiyo inanu dhalay zawjadu maanta dee waa thumun jadaduna waa sudus fa asluhaa arbacatu wacishruuna asalku waa afar iyo labaatan leannu makhraju thumun oo sideeda iyo makhraju sudus oo lixa waxa ka dhexeeya tawaafuq binisba ka dhaxeeya mid niskii ayaad qaadi ood ka kale ku dhufanaysaayoo afar iyo labaatanka ayay kuu soo baxaysaa laba masalo mid weeyaane faralyadan markaynu sheegaynay ama faralyadaa marka laga hadlayo usuululmasaa-isha humunku hulutna lama kulmo rubucna lama kulmo se ibnu haym baa uu alfiyadiisa ku lahaa wahumnu fi lmiiraasi laa yujaamicu hulhan walaa rubcan wagayru waaqicin humunku lama kulmo hulus iyo rubuc toona leannahu humunka maxau shardiga ayaa qaadan jiray sawja soo maaha aan fara uu farac la joogo huludkana ayaa qaadanayay hooyo aanu farac la joogin soo maaha tanna waa inuu farac la joogaa tanna waa inaanu farac la joogin soo maaha akhli un baa isna qaadan jiray so ikhwali un baa qaadan jiray ikhwada liumkaana faracana xijaabaya markaa humun lama kulmi karo hulud iyo rubuc toona jucbari oo kale wuxuu lahaa wahulun wahumnu laa yaxulaani maxalla humun iyo hulu meel ma wada degaan humun iyo hulu meel ma wada degaan rubucna iyo rubuc iyo humunna ma kulmi karaan oo humun yaa qaadanayay zawja rubucna yaa qaadanayay dee zawj ama zawjo zawje aan barac lahayn ama zawj barac la joogo markaa rubc iyo sibina ma kulmi karaan oo zawj iyo zawja dee masale ay sheegaan oo masalatlmalfuufa ay yidhaahdaan iyo waxaa mooyaane wax caadiya markaa kuma kulmaan taasi waa mid midda labaad runtii in usuululmasaa'ilkaas sidaas loo ogaadaa waa arrin muhiim aho haddii aanad markaa usuululmasaa'ilka sidaas aanad u aqoonin oo aanad markaa si ay maslooyinku ay u dhismayaan aanad u aqoonin waxba ma dhis waxba ma dhisi karaysid oo xisaab ma samayn karaysid dhaxal waana halgu raxbiyaduna wa in turid macrifata alxisaabi litahtadii fiihi ila asawaabi وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لعول يعروها ولا انسلام وهذا دولة سيئة حسابتها دي فرائدة إنا أدبرته سيئة صوابك وقوهنونته qaybinta dhaxalka iyo kala saaridda dadka dhaxalkaana aada garato tasxiixinta masaa'ilkala tasxiiya asalu samayntoodana aada barato dee usuusha masaa-isha marka hore la soo baxa xifdigeed iyo korka qabashadeedana mid moog ha noqonin waa toddoba asal buu yidhi saddex ka mid ahi way cawlmaan oo waa kii hore inoo soo sheegay saddex baa cawlmaya oo waxay lixda iyo labiyo tobanka iyo afar iyo labaatanka wa bacdaha arbacatun tamaamu waxa ka dambeeya afar dhammaystiran la cawna yacruha walanhilaam kuma imanayo taa ka soo gudub haddaba masalada kale ayana meesha ku jirtaa waxa weeye masaa'ilkan usuululmasaa'ilka loo samaynayaa waa markaa hal qof oo duufarali uu ku jiro ama dhowr duufaral ay ku jiraan hadday casabo khaliya wada yihiin casabo khaliya hadday wada yihiin madax kakow baa wax loogu qabiya ayagu male asal looga dhisa male madax kakow baa loogu dhisaa hadday toban inan yihiin tobanun baad ugu qaybin xoolaa hadday soddon inan yihiin soddonun baad ugu qaybin hadday saddex yihiin saddex baad ugu qaybin hadday inama iyo habla yihiin oo dee inamada ay hablihii casabaynayaanna inamadiina laba madaxunbaad ka soo qaadi hablihiina madax baad ka soo qaadi hadduu inan iyo inan ka tago maalka saddexunbaad u qaybin oo inan kale labunbaad siin inan tana mid hadduu laba inan iyo inan ka tegey labada ina afar baad ka dhigo shan baad xoolaa u qaybin laba hablood iyo inan hadduu ka tegey afar baad u qaybin oo labada habloodna mid mid baad siin isagana labaad siin marka ay tahay casabo waxa loo qaybinayana waa sidaa hadday labiyo dhadig isugu jiraanna waa inankiina laba madax inantiina madax haddii ay markaa rag qura yihiinna waxa weeye dee waa cadadu ru'uusun dumarku markaa iyagu dee caasiun binafsi maba yeeshaan oo iyagu waa ta muctiqoo keliyunbaa ayuunbaa ka noqota ka soo gudubtaa faslun fii bayaani tasxiixi tasxiixintii masaa'ilka ayuu fasal yahay marka masaa'ilka dhaxalka la dhisayo waxaa jira waa taasiil iyo tasxiix wax waa asalka u samaynteedii asalka samayntiisuna waxa weeye waa toddobada aan soo sheegnay laba iyo afar iyo saddex iyo lix iyo siddeed labiyo toban iyo afar iyo labaatan kama dhisi kartid shan toddobana kama dhisi kartid ad cawl ku gaadhsiisa mooyaane sagaal kama dhisi kartid ad cawl ku gaadhsiisa mooyaane intaa laguu sheegay unbaad masaa'ila ka dhisi kartaa haddaad masaa'il wax kale ka dhisto ood wax kale ku qaybiso dhaxalkaagaasi waxba kama jiraan weeye haddaba haddii ay dee dadkaad wuxuu qaybinaysay qof qof yihiin dee qof waliba markaa wuxuu kusoo hagaagu qayb qaadan hadday markaa fara badan yihiinna waxa la doonayaa markaad masaa'ilka dhaxalka samaynayso qof walba wuxuu qaadanayaa inay wax yihiin hal hal laba laba saddex saddex oo aanay hal iyo badh iyo saddex iyo badh iyo afar iyo badh iyo jajabkaasaan u aqbalin hadda hadhow marka aad qaybinaysad lacagtii u qaybinaysa jajabki waa gelaya laakiin masaa'ilka markaad dhisayso waa inaad jajaba ka saartaa marka tasxiixu waxa weeye taxsiilu aqali cadadi yakhruju bilnasiibi kullu warisin saxiixa waxa weeye waa xasilinta tirada ugu yar ee uu ka baxayo nasiib kastoo mid kastoo dhaxali nasiibkiisu isagoo saxiix oon wax jabi gelin haddaba wuxuu hi masaladu axad اlusuul asladii aan soo sheegnay mid ka mida hadday isku taagto labaad ka dhistay afar baad ka dhistay sideed baad ka dhistay saddex baad ka dhistay lix baad ka dhistay labiyo toban afar iyo labaatanaad ka dhistay haddii aanay cidnaba ka jabine qof waliba wax tiro buuxda uu qaato asalkeedaasay ka ansaxaysaa bilaa cawlin cawlkeedaasay ka ansaxaysaa hadday cawlanto bal iyadoo cawlantay marka ay bilaa cawl tahay waxa weeye haweeney baa dhibatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo saddex wiil oy dhashay zawju maanta muxuu muxuu leeyahay rubuc farale rubucaasu baa ku rubucun oo rubucun waaba baqiya soo may hayn afar markaad ku dhiso zawji hal buu qaadan saddex baa soo hadhay soo maaha saddexdii soo hadhay saddexdii markaasi min hal nin baa dhintoo wuxuu ka tegay haweenaysiiyo toddoba wiiluu dhalay sideed baad ku dhisi laysuun baa ku jiray hal markay zawjadu qaadato dee inan walba hal qoriba usoo hadhaya waa bilaa cawl markay tahay markay cawlka leedahay masladu ay cawlka leedahayna shaarixaasi ay inoo miisaalaya ka ahaysaanoo wuxuu dhi falow khalafa jaddatayni wa halaaa sawjaatin wa arbaca akhawaatin lum wa hamaaniyata akhawaatin lah saxad min sabcata cashara bilcawli nin baa dhintay wuxuu ka tegey laba ayeeyo saddexaas afar hablood ay xagga hooyo ka walaala yihiin siddeed habloodoo ay xagga aabbo ka walaala yihiin masalada markaad sidaa u eegto asalkeedu waa labiyo toban buuri cawlna toddobiyo toban bay ku gaadhaysa oo labiyo toban halkay uga yimaadeen dee sudus baa ku sugan waxa kaloo ku sugan rubuc baa ku sugan makhraju rubuc waa afar makhraju sudusna waa lix maxaa ka dhexeeya tawaafuq binisow maaha mid niskii qaadoo ka kala ku dhufo labiyo toban bay masaladii ay kaaga dhisantay labadii ayeeyo laba saami bay qaateenay labinta suduskoodu waa labe midba mid bay qaadatay zawjaadkii saddexda ahaa rubuc oo saddexa bay qaateenoo midiba hal bay qaadatay akhawaadkii lu-umka ahaa ayaguna afar bay haayeenoo hulus afara bay qaateenoo ayagana hal hal bay u qaateen humunkuna waa imisa waa sideed laakiin sideed meeshii miyay kuu yaallaan ilaan waxaad bixisay laba iyo saddex shan iyo afar laba iyo saddex sow shan maaha waxa kalood bixisay afar sagaal meeshiina maxaa kuu yaallaa dee saddex baa kuu soo hadhay iyaguna sideed bay doonayaan soomaa shan baad usoo cawraysaa markaa masaladii toddobiyo laba waxay ku dhismaysaa markaa toddobiyo toban ayay cawlkii u gaaraysaa saasay markaa ku ansaxday cidna kamay jabin waa tanu haddaba matnigu kuu sheegay wuxuu inka in inkasarat alfariidatu calaa jinsi waaxidin calaa jinsin waaxidin hadday fariidadii ka jabto qolo keli ah duriba cadaduhu cadadkaa uu ka jabay baa fii aslihaa lagu dhufanaya markay bilacawliti wabicawlihaa baa lagu dhufan ow jinsayni bay ka jartiyo fa agsara wax ka badan duriya bacduhaabaa fii bacdin lagu dhufanaya uma fii asli fariidati ayaa lagu dhufanayaa bilacawl hadday ti wabicawlihabaa lagu dhufan fa balaqa saxad minhu waxay gaadhaabay ka ansaxaysaa markaa wuu ururiyey kan aad buu ururiyey waayo waa iska kitaab dee noocan maa mukhtasara marka intaa uu kusiyeed faanta kuwa kale mutawalaadkaahe minhaajka iyobaad markaa insha allahu taala ciddii aan markaa markaynu dhigaynay aan la soconin ay ku arki doontaa wuxuu sheekh uhi waininkasarat ilfariidatu fariidadii iyo sihaamtii baa laga wadaa sahmiyaalkii iyo qoryihii la siiyey calaa jinsi waaxidin dadkii la siiyey qolo ka mida ayay ka jabtay macnaha wax qoryo siman ma yeelanayaan jabbaa ka galay duriba cadaduhu cadadkiisa cadadkaa yacni dadkaa uu ka jabay tiradiisa ah nasiibkiisu ka jaba fii aslihaa mase asalkeedii lagu dhufanaya bilaa cawla wa bicawlihaa baa lagu dhufanaya hadday cawlantay waxay gaadhaabay ka ansaxaysaa marka la eegayo sihaamta iyo ru'uusta ee madaxyada ay ka jabtay afartii nisbo labun baa lagu eegaa waxaa lagu eegaa un tabaayun iyo tawaafuq tamaasul iyo tadaakhul laguma eego waayo hadduu tamaasul jiro oo ay sihaamta iyo ru'uustu ay isku mid yihiin afar iyo afar yihiin dee maba ka jabayso hadday tadaakhul jirana hadday ru'uustu sihaamta tadaakhulayso oo ay saddex iyo ru'uustu saddex tahay sihaamtuna lix tahayna ka jabi mayso markaana mid labay u qaadanayaan hadday sihaamtu ay tadaakhulayso iyadu markaa yar tahay oo ay saddex tahay iyaguna lix yihiin xagga tawaafuqaa laga eegayaa leanno laba kastoo mutadaakhiliin waa mutawaafiqiin xagga tawaafuqaa laga eegaya markaa sihaamta iyo ru'uusta marka laysu eegayo laba nisbe keliya unbaa lagu eegaana tabaayun iyo tawaafuq unbaa lagu eegaa haddaba wuxuu ku yidhi ininkasarat ilfariidatu calaa jinsin waaxidin fariidada oo sihaamtii hadday qolo qura ka jabto duriba cadaduhu cadadka iyo tirada dadka ay ka jabtay baa waxaa lagu dhuftaa fii aslihaa masalada asalkeeda bilaa cawlin markay bilaa cawl tahay bal hal miisaal aan soo qaadanno haweenabaa dhibaato waxay ka tagtay ninkeedii inkastoo uu sheekhu isawra shaarixuna inoo miisaalin doono nin baa ido wuxuu ka tegey xaaskiisa nin baa haweeney baa rajactay xaaskii ninkeedii iyo laba walaal oo laba wiil oo xagga iyo xagga aaba ka walaal yihiin imika faral maxaa ku jira dee nis un masaladii markaad laba kun isu zawjkii mid qaato mid baa soo hadhay midkii dee laba jab buu noqonaya ugu qaybsami maayo markaa wuxuu ka jabay laba markaad mid iyo laba isu egto tabaayun baa ka dhaxeeya duriba cadadu buu ina yidhi labadan qaadoo aslu masaleyoo laba ku dhufo dee waa afar afartaa zawji markuu laba qaato dee labada soo hadhayna labadoodii baa kala qaadan waa marka ay bilaa cawltay waa hooye iyo afar adeer oo kale waa hooye iyo afar adeer masalada saddex baad kalaysa ila ulutun baa ku jira e hooyadu hal bay qaadan labaa soo hadhaya laba iyo maxaa meeshii yaalla afar tawaafuq binis baa ka dhaxeeya marka adeeradan madaxooda waa halkan uu ku leeyahay ayadaa taa inoomuu sheegine adeerada wafqigooda markaas u celiyo dee afarta laba u celi labadaasaad markaa islumasaliyoo saddexa aada ku dhufanaysaa lix bay gaadhaysaa lixdii markaas dee hooyadii labay qaadan afarta soo hadhayna afartoodii ayaa kala qaadanaya waa markay bilaa cawl tahay hadday masaladu cawl leedahayna oo masaladu cawl ay leedahayna waxa weeye haweeney baa dhibato waxay ka tagtay ninkeedii iyo shan hablood ay xagga hooye xagga aabba ka walaala yihiin waa nisya hulusaan soo maha waa masaladii toddobaad dee tegi jirtay lix bay asalkeed ahayd laakiin dee afar iyo saddex baa la doonayaa waa masaladii toddobaad noqon jirtay toddoba ayay noqotay toddoba markay noqotay zawjii saddexdiisabuu qaatay waxa isku soo haray afar iyo afar sahmi iyo iyo shan hablood ayay isku soo haray ma u qaybsanaysaa afar iyo shan laba cadadoo isku xigaana tabaayun baa ka dhaxeeya maya shanta intaada qaado waxaad ku dhufataa toddobadii waxay noqonaysaa shan iyo soddon shan iyo soddonkaasay markaa ka ansaxaysaa qof waliba wuxuu masaladii hore kulaha unbaad waxaad ku dhufatay ugu dhufanaysaa waxaa la mida ayana hadday haweeney dhibaato kaga tagtay ninkeedii aabbaheed iyo hooyadeed lix hablood oo ay walaala yihiin ayay ka tagtay dee zawjku maanta waxa weeye waa rubuc labada aab aabbiya hooyaduna waa sudus habluhuna waa huluhaan cawl waxay ku gaaraysaa shan iyo toban huluth iyo sudus waa huluthaan iyo rubuc huluth iyo rubuc iyo sudus labiyo tobanay markaa masaladu ay noqonaysaa huluthku dee rubuca iyo waxa isku soo hadhayaa suduska isku soo reeb ila huluthaanku wuxuu tadaakulayaa isagu suduska ayuu tadaakulaya labiyo toban ayay noqonaysaa laba iyo tobankii zawjii saddex buu qaadanayaa abi hooyadana labay qaadanayaan sideeddii habloodna lixdii habloodna sideed bay qaadanayaan tawaafuq baa ka dhaxeeya markaa saddex ayaad shan iyo toban ku dhufaysaa shan iyo afartan ayay markaa tegeysaa hadda wuxu uhi wain kasarat ilfariidatu hadday ka jabto calaa jinsi waaxidin duriba cadadu fii aslihaa baa lagu dhufanaya bilaa cawn barkati wa bicawnihaa baa lagu dhufan hadday cawnantay waxay gaadhay ka ansaxaysaa aw jinsayni laba jinsi ayay ka jabtay fa agara iyo wax ka badan oo hal bay ka jabtaa oo labay ka jabtaa oo saddex bay ka jabtaa afar bay ka jabtaa duriba bacduhaa fii bacdin barhkeed baa barhka kale lagu dhufanayaa duriba bacduhaa barhkeed baa fii bacdin lagu dhufanayaa markaa barhkeed baa barhka kale lagu dhufanayaa waa labada suuro ee tawaafuqa iyo tabaayunka un weeye tamaasulka iyo tadaakulka darbi ma jiro markaa wuxuu hi awjisayni faagtara duriba bacduhaa fii bacdin lagu dhufanaya uma fii asli lfariidati asalkii fariidada lagu dhufanaya haddaanu cawl jirin wa bicawniha hadduu cawl jira famaa balaqa wuxuu gaadhay saxad minhu ay ka ansaxaysaa haddii ay waxaa laysu eegayaa qolo kasta iyo ru'ustoodii baa laysu eegaya labadii qoley ka jabtay qolo kasta iyo ru'ustoodii baa laysu eegayaa haddii ay markaa dee mutamaasilan yihiin midun baa lagu kaafdoomayaa hadday markaa aanay hadday aanay hadday hadday markaa tadaakul yihiin ka badan baa la qaadanayaa mihaal bu ayuu ayuu sheekhu inoo samaynayaa shaarixaasi wuxuu yidhi uma alxaasilu marka ayagii la ysku dhufto sinfi warya waxaa la isu eegayaa iyo sihaamtii ka jabtay baa la isu eegayaa markay haddaba tabaayunaanna waa la ysku dhufanayaa markay tabaayunaanna halkiisi baa loo daynayaa ru'uustii marka ay tawaafuqaanna wafqigaa loo celinayaa dabeetana ayagii baa la ysku dhufanayaa kadib ayaa dabeetana lagu dhufanayaa aslulfariidihi markay bilacawti wa bicawniha baa lagu dhufanaya hadday cawrado famaa balaqa sacad minhu waa haddii aanay tanaajusin buu yidhi ama haddii kale waxaa lagu kaafdoomaya agtarkooda wuxuuna yidhi masalan tusaaluu inoo soo qaatay wuxuu yihi falow khalafa uman wakhamsata acmaam waa macaltii hore masalan wuxuu ka tegey qofkani hooyadii iyo shan walaal shan adeer khamsata acmaam fa asluhaa halaaa asalka masaladu waa saddexowde waa hooyada jinsi keliya ayaanu ka jaban yahay oo waa acmaamta walmunkasiru calayhim sahmaani waxaan ka jabayna waa laba sahmi wahumaa labadaasa yubaayinaan ilkhamsa khamsihii waa mubaayin bay ku yihin oo waa mutabaayinaan markaa labadii baad ku dhufanaysaa wahumaa jusu sahmi labadaas jusahmigii bay noqonayaan fadribhaa fi alaaa saddexda ku dhufo fatasixu min khamsata cashara waxay markaa ka ansaxaysaa shan iyo toban oo masale markay saddexaydeed hooyada mid siisay saddexdii soo hadhay shantii adeer u qaybsami maayaan marka cadad ruustoodii oo sideedii ah oo shanabaad masalada saddex ku dhufanaysaa shan iyo toban bay noqonaysaa saasay kugu ansaxaysaa wuxuu ku yihi hadday walow kaana cadadulacmaami fiiha cashara haddii ay tiradan adeeradu ay toban yihiin oo waa toban waxaad siisay hooyadii hal baad siisay saddex baa soo hadhay tobankan waxaad u celinaysaa waxa waxaad u celinaysaa markaa wuxuu leey walow kaana fiiha casharatan lawaafaqat اlisnayna binisf isnaynkii markaa waxay ka waafaqaysaa nis fardu dilcasharata ilaa nisfiha khamsa markaa waxaad u celisaa nis oo laba ah wadribu fi alaaati waxaad ku dhufanaysaa markaa saddexdii fatasixu min khamsata cashara shan iyo toban ayay markaa ka ansaxaysaa amhilo kale oo fara badan ayuu markaa inoo samaynayaa masalan xaashiyadan sharqaawigu taasaana markaa ka sii faahfaahsan waynu fahamnay marka ay hal sifi ka jabtay si fiican baynu fahamnay ow calaa jinsayni laba jinsi ayay ka jabtay fa agtara iyo wax ka badan duriba bacduhaa ajnaasa barkeed baa fii bacdin lagu dhufanayaa iyadoon wafqiga loo celinin waa marka tabaayun jiro marka wafqi jirana xagga wafqiga ayaa loo celinayaa masalan tusaale inoo soo qaato wuxuu yidhi mayd baan inte wuxuu ka tegay laba iyo toban hablood oo uu dhalay iyo afar walaaloo xagga iyo xagga abba ka walaala yihiin iminka asalkeedu waxa weeye waa saddex ilain huluhaan bay doonayaan habluhu waa laba laba iyo toban uma qaybsamayso laakiin dee laba iyo toban iyo laba tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya markaa labiyo tobankii baad nisu celinaysaayo lixa ila tawaafuq baa ka dhaxeeye maxaa soo hadhay saddexdii markaynu hablihii laba siinay afartii walaalo ahaana hal baa u soo hadhay halkii iyo afartiina waa mutabaayinaanu halkooda ku daa lixdii iyo waxaad isu eegaysaa markaa afartii muwaafaqa binis baa ka dhaxaysa mid niskood baad qaadaysaa ka kalaad ku dhufanaysaa laba-iyo toban ayay masaladii ku noqonaysaa laba iyo tobankaa ayaad masaladii lixda ahayd ku dhufanaysaa lix iyo soddon bay markaa ku noqonaysaa taas ayay ka ansaxaysaa markaa markaa waa halkuu ku leeyahay ow calaa jinsayni fa agtara duriba bacduhaabaa fii bacdin barhka kale lagu dhufanaya iyadoon wafqiga loo celinin ay markay mutawaayin tahay haddii kale markii wafqiga loo celiyo uma dabeetana xaasilkaa imika aynu dhi waa labiyo toban ayaa fii asli fariidati fariida asalkeedii lagu dhufanaya markay bilaa cawl tahay wa bicawlihaabaa lagu dhufanaya hadday cawlato famaa balaqa saxad minhu waxay gaadho ayay markaa ka ansaxaysaa amhilo badan oo noocaasa ayuu inoo sii samaynaya darisku halka inoogu joogo wallahu aclam